waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibic com dhibic au xariijin soomaali
waxaan u malaynayaa inay beesha caalamku warmutiyoedkan ay soo saartay nimanka madaxda ah inkastoo laba mudane ama laba madaxweyne oo jubbaland iyo puntland gaas iyo axmedood ay ka maqnaayeen waxaad moodaa inay beesha caalamku ay warmutiyeedkan xoog kusoo saartay waxaana iga baxay in doorashadu ee xilliga loo qabtay ay ku dhici doonto oo ah in dhaqso loo dhaariyo xildhibaanada dhaqso mataqaa loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka golaha sare iyo golaha hoose iyo ku-xigeenadooda marka waxaa iga soo baxay inay beesha caalamku hadda ay iyadu ay awood sheeganayso balkaa bal aan aragno bal awoodda beesha caalamku ay leedahay waa gartay maxaa danoo ugu jira in beesha caalamku ay dedejiso oo ay ku adkaysato in doorashadu dhacdo sanadku intuusan dhammaan waxaan u malaynayaa maadaama golaha amnigu uu bilaabayo weji cusub oo sida uu sheegay ergeyga gaarka ah wargutiyadan ugu soo qoray katin danjiraha u qaabilsan golaha ammaanka arrimaha soomaaliya inay leeyihiin waa in madaxweynaha cusub uu golaha ammaanka ula hadlaa january uu video conversation waxbaa ka bixiyaa barnaamijkii siyaasadeed iyo siduu wadanka u sameynaya marka waxaad moodaa adduunyada budget baa lagu socdaa marka inay doonayaan in sanad cusub madaxweyne cusub dowlad cusub in laysla bilaabo waa gartay weli waxaa jira muran ka taagan xildhibaano aqalka sare ah oo sool iyo sanaag ku aadan oo maamulka maamul goboleedka puntland iyo in lagu daro xubnaha laga soo dooranayo somalilan midkood weli waa lagu ballansan yahay murankaas ma dhammaanayaba kula tahay waktiga loo qabtay shir kala loo laysu ballamiyey in arrintaas lagu xaliyo weliga xasanow marka aad fiirisid xaaladda soomaaliya iyo dhibaatada ka jirtay labaatan lixdankii sano labaatan lixdii sano iyo xaqiiqda soomaaliya iyo somalilan iyo xaqiiqda puntland iyo dowladda federaalka ah waxaad moodaa waxaa laysku hayaa in dadka laga goynayo markaad fiirisid qodobada laysku hayo o dhan waa qodobo soomaalinimo ah dadkii sooma dhexdooda kama heshiinayaan waxaad moodaa inaan hadda reer puntland loo joojin doonin mararka qaarkood waxaad is leedahayba soomaaliya dowlad loomama roobiya waxaa la doonaya un dadkan hoteelada iska degan iyo maamuladan afartii sanaba la magacaabaya ee ka dhamaanaya waxa ay soomaaliya isku hayso haddii laga hadlo afartan iyo kow kursi ayaa hadda dad ku doonaya in si khaldan loo soo doortay arrintuna ma fuuda waxa dhibanna waa saddex wiig marka isma keenayso khilaafyada jira iyo saddex wiig baan ku dhamaynayna marka waxaad moodaa arrimaha soomaaliya oo dhan ba inay beesha caalamku ay tahay beel ummadan soomaaliya u goynaysa somaliland doorashada waa maalgelinaynaa soomaali doorashada waa maalgelinaynaa ciidamada amsa soomaliya iska joogaan marka marka aad soomaalinimo aan kuula hadlo arrinta soomaaliya farax kama qodna bal aad fiirino tiyaatarkan siyaasadeed ee soomaaliya ka socda
waa gartay doorashada madaxweynaha oo tan dabcan u dambeysa waxaa loo qabtay labaatan iyo sideedda bishan disembar inay dhacdo maanta bishu waa sagaal waxaa ka horeeya in xubnihii baarlamaanka o dhan lasoo dhammeeyo madaxii hogaankii baarlamaanka la doorto ku-xigeenadiisi la doorto macquul ma tahay wakhtigaas la qabtay in waxaa lagu soo dhammaystira marka macquul way tahay haddii arrintu ay tahay arrintan tiyaatarka iska ah because dowlad afartan iyo kow kursi oo xoog lagu qaatay oo taliyaasha ciidamada walaaladood ay soo magacaabeen madaxweynihii wadanka ee mandateka lahaa ee kitaabkii jaamaca ku dhaaftay oo shaqaalihii xafiiskiisa uu xildhibaana ka dhigay prime ministerkii wadanku uu kursiga golaha sare xoog ku qaatay guddoomiyihii baarlamaanku kursiga golaha shacabka xoog ku qaatay gusiiro badan ay kuraas xildhibaano xoog ku qaateen xildhibaanadii hore u joogay ay sahaystay boqol kiiba siddeetan ay soo noqdeen ummadii soomaaliyeed doorashadii la yiri waxaa ka qayb galaya afar iyo toban kun oo registration baa la sameynaya oo si fiican baa laisku dooranaya oo ismada soomaaliyada markhaati ka noqonaya oo bulshada reydka markhaati ka noqonaysa oo saxaafadda ka markhaati ka noqonaysa hadda xasano ma dareemaysaa soomaliya doorasho ka dhacday qof soomaaliyeed lama dareemayo doorasho ay dhacday waxani waa wax annanka naga yaabiyey ummadda soomaaliyed ka yaabiyey marka markaan u hadlayna akademig ahaan iyo aqoon ahaan arrinta soomaaliya waa arrin iska tiyaatar ah marka xaqiiqda laga hadlayo soomaaliya arrinta taalla doorashada haddii is yidhaahdo dadka cadaalad ha lagu dhaqo oo halaasa hala soo saaro wax bil iyo laba bilood lagu dhamaynayo maaha ee haddii la doonayo in dee hawsha iska tahay hala socodsiiyo oo sida haddaba shirka madasha ee la isugu yeeray madaxdii kamaqaba go-aan laga soo saaray madaxdu ka maqana madaxweyne waa la magacaabi karaa gudoomiye barlaa magacaabi karaa golaha wasiira la magacaabi karaa qof loo joojinaya hadday tahay dee waa arrin aan soomaaliya qabjecel soomalia markaa dowladda laga xoog waa gartay sidaad ku tilmaantayba haddii riwaayadda hadda aad sheegta ay dhacdaba oo laga gaarsiiyo labaatan iyo sideedda bisha madaxda sharaxan ee faraha badan oo labaatameeyada gaaraya oo qaar ay ku jiraan madaxda hadda dalka haysata qurba joog badan madax hore ma jiraa qofaad isleedahay ama qaaraad isleedahay hamiyad iyo vision iyo soomaalinimo iyo nidaam wadanka dhibaatada looga saari kara ay aaminsan yihiin oo aad isleedahay hadday soo baxaan rajaa wadanka kasoo bilaaban karta dad badan baa ku jira oo soomaalinimo fiican waxa weeye dadkii haddii hadda waad la socotaa xildhibaano badan ayaa issoo sharaxay lacag baa laga gurtay shantii kun oo dollar lacagti waa laga qaatay hadda waxaa leeyahay kursiga madaxweynaha toban kun baa laga qaadanaya lacagti waa la guranaya lacagti accounting ma laha faafraad ama lacagtii meesha gashay lama yaqaano dowladaha deerda bixiya lacagay ku bixiya ma naqaano marka haddii su-aashaadu ahayd yaa wadanka wadanka dad badan oo sharaf leh oo soomaalinimo ah oo usoo taagan gabar iyo wiilba siiba waxaan jecelahay anugu in dadkii ka qayb galay iska qabsigii siyaasadeed afartii sano ah inay soomaaliya aana dib usoo dooran ama ha noqdo madaxweynaha koonfur galbeed ama ha noqdo prime ministerka ama ha noqdo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadka soomaali waxa fiican dadkii khilaafka khilaafka siyaasadeed uu dhex maray ee hadda musharaxiinta ah inaan dib loo soo diray ama guddoomiye barlama ha noqdo ama golo sare ha noqdo ama prime minister ha noqdo ama waxa fiican in dad khilaafka dhihi kara waa ka madax bannaan in la doorto anisinkaas ila fiican kuyi
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali